munaasabadan oo lagu daahfurayay garoonka cusub ee kubadda cagta oo dhowaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug ay ka hirgelisay degmada ceeldheer waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada ceeldheer wasaaradaha galmudug iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug waxaana qayb ka ahaa munaasabadan kulan lagu furayay koobkii ugu horreeyey oo garoonkan lagu qabanayo ugu horeyn mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa goobta ka hadlay oo ay ka mid yihiin madaxda dowladda hoose ee degmada ceeldheer iyaga oo u mahad celiyey wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug maamulka degmada ceeldheer bahda isboortiska degmada ceeldheer iyo hay-adaha deeqbixiyaasha caalamiga ah noo suurtageliyey maanta inaan ku ciyaarayno oo aan u taagannahay daafurka garoonka kubadda cagta degmada ceeldheer runtii galabta waxaa noo furmay tartankii daafurka garoonka kubadda cagta degmada ceeldheer kaasoo ay ku tartamayaan lix kooxood oo ka dhisan degmada tartankaas waxaana la soo gaarsiiyey runtii agab isboortis oo aad u tiro badan waxaa noo suurto gashay inaan xariga ka jarno garoonkii weynaa ee dhowaan laga hirgeliyey degmada ceeldheer kubadda cagta wafdiga ka imaaday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug aad bay ugu mahadsan yihiin galabtana waxaa noo bilaabanaya tartanka qaybtiisii koowaad dhammaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka galmudugna waxaan leenahay ku soo dhowaada degmada ugu dambeyntina cabdicasiis maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada galmudug ayaa dhankiisu waxa uu ka hadlay hirgelinta garoonkan cusub ee degmadaasi ay yeelatay degmada ceeldheer waxaan safar dheer usoo galno u imaanay inaan daahfurno oon xarga ka jarno garoonka cusub ee degmada ceeldheer kaas oo maxaa la yidhaahday muddooyinkii u dambeeyey dhismihiisu ka socday degmada runtii wakhti badan iyo juhdi badan kadib garoonkan inuu noo horgalo oo galabta aan daahfur u samayno cayaartii koobaadna lagu daahfuro waxay noo tahay annaga ahamiyad iyo muhiimad gooniyahay noo leedahay guud ahaan iyo gaar ahaanba maxaa la yidhahdaa muhiimad gooniyahay noo leedahay dowlad goboleedka galmudug ee hogaamiyey mudane axmed cabdikaariyo qoorqoor wuxuu mar walba awoodda isugu geeyaa deegaanada sidii loo gaarsiin lahaa baahiyihii aas-aasiga ahaa hadday tahay caafimaadkii iyo isboortiskii iyo dhallinyaradii iyo waxbarashadii sidaas daraaddeed wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha galmudug ayadoo kaashanaysa dhiggeeda wasaaradda ciyaaraha iyo maxaa la yidhaahda dhallinyarada ee heer federaal waxay awood saartay si degmadooyinka ay u helaan horumarkii dhallinyarada isdhexgalkii iyo nabaddii iyo bulshadii isku soo dhowaanshaheeda isku soo jiidideeda waxay awoodda saartay inay infrastructure xooggan geliyaan adeegyo kala duwan oo horumarineed ayaa ka socda degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyada oo garoonkii kubadda cagta ee ugu horreeyey halkaasi laga hirgeliyey